magaalada kismaayo ayaa laga hirgeliyey beer lagu dalxiiso kuwaasoo ay baahi weyn u qabeen bulshada ku nool magaalada beerta ayaa si weyn lagu qurxiyey waxaana lagu talagalay in bulshada ku nool magaalada kismaayo ay u dalxiis tagaan una damaashaad tagaan wakhtiyada ay fasaxa yihiin ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay milgilaha beertan isagoona tilmaamay in ay sidan kasii qurxin doonaan dhowr mashruuc oo siiraha saarsaaran baa xarunta laga rabaa qaybta koowaad ee maanta daah furayna waxaa weeyaan waa beerta dalxiiska oo magaceedana la yidhahdo dalxiis beerta waxaa loogu talagalay ay ka kooban tahay qaybihii ubadka lagu ciyaarsiinayey oo qalab kala duwan leh oo ciyaalka la rabo inay maaragtay madadaaladoodii iyo maaragtay ay qaataan qaybtii dhallinyaradu maaragtay ay ama ku nasan lahayd ama ay sawiro iskaga qaadi lahaayeen meeshii dadku nasasho ay u imaan lahaayeen ay ku qaxweyn lahaayeen waxay leedahay hadda oo qaybtan aan bilaabayna ay ka kooban tahay maxaa la jiray iyadoo leh small cafeteria iyo fast food baa la samaynayaa qofku marka inuu beerta dalxiis u yimaada keliya ma aha wixii kale adeeg ahay oo dhan buu ka helayaa marka quruxdii iyo maxaa la dhihi jiray muuqaalkii dhulka iyo adeegii iyo wixii uu qofkaasi uu ku kifaaxi lahaa iyo jawi degan baanu rajaynaynaa inuu qof waliba halkan uu ka helo insha allahu tacaala full service restaurant baa soo socda isaguna oo dabka noo saaran insha allahu tacaala xaruntan weyn waxyaabo fara badan oo kale aanu kusoo dari doonaa markeedaanu sheegi doonaa dhinaca kale qaar ka mid ah ka qaybgalayaashii munaasabadda ayaa bogaadiyey in beertan ay tahay mid si weyn loogu baahnaa isla markaana qayb weyn ka qaadanayso horumarka magaalada ka bilaabay magaalada uu yahay bisnesyada ay magaalada u baahan tahay ciyaalkii guryaha ku haydaan bal inaan soo bixino oo jimcaha iyo ciidaha iyo meelaha ay kusoo yar warwareegaan waa u baahan yihiin ciyaalka in laga farxiyana waa sunno oo ciyaalku waxa jecel yihiin inaad u gado meelaha ay jecel yihiin inaad geyso diintu waa ammaantay marka cabdirasaaq waxaan leeyahay ilaahay ka ajirsiiyo waxaan ku faraxsanahay runtii carwadan quruxda badan dalxiiska ah ganacsatada oo hadda sare u qaadaya howlihii dalxiiska oo lagu yaqaano jubbaland jubbaland waxay ahayd meel ku caan ah dalxiis waxaan qabi jirnay dalxiiska waamo waxaa jiri jira meelo lagu dalxiiso goobweyn haddana waxaa lagu soo kordhiyay magaalada gudaheeda in laga furo barnaamijyada caruurta runtii barnaamij aan u baahnayn waaye maalin markii ugu horreysa oo beerceynkan oo kale laga hirgeliyo magaalada kismaayo ee xarunta gobolkaasi jubbaland